bismillaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga al andulus waxay waraysi gaara la yeelanaysaa waaliga ulaasaamiga ee shabeelle dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekaba ku dukada ugu horeyntii sheekhan alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andulus jazaaka allahu khayran waa dhawa waataa sheekhan alwaali jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika su-aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay saaka dagaal ayaa ka dhacay deegaan ka mid ah wilaayadaad mas-uulka ka tahay ee shabeelle dhexe maxaad nooga sheegi kartaa arrinkaas
بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد آه ولا ساكي سراد الصبح قداشيد يا waxaa dagaalkaasu ka dhacay meesha la yidhaahdo nuur dugle oo hoos timaada degmada tawfiiq ama cali guduud sida dadku ay u kala yaqaan cadowga ilaahayna halkaas waa lagu jebiyey dagaallo faraha looga gubtay ayaana meeshaas ku qabsaday ilaa iyo waxaa lasii ceyrsanayay meesha la yidhaahdo eh, daacada marka saasaa dagaalkaas u dhacay
waa tahay eh, sheekhan alwaali maxay tahay muhiimadda uu leeyahay deegaanka nurdugle yaase hadda gacanta ku hay deegaanka nuur dugle iyo degmada cali guduud kulli dhammaantoodba waa deegaano ka mid ahaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kitaabka ilaahayna lagu xukumi jiray muddo ku dhow shan iyo toban sannadood xamladii marka gurgurto ugu dambeysay meelahii ay eh, kasoo bilowday oo wilaayada weerarkeeda ay kasoo galeen weeye marka muhiimadda koowaad waxaa weeye dhul muslimiin ah oo ixtilaal ku jiray oo shareecadii ilaahay dib ugu soo noqday gaaladana laga xoreeyey weeye marka koowaad marka labaad dadka muslimiinta oo meeshaas degan dhibaato badan oo saddexdii sannadood oo aan soo dhaafnay haystay ayaan ka- laga dul qaaday Eh, wax badanna ay ka soo cawdeen in laga dul qaado ilaahay baana ku mahadsan marka waa goob eh, ka mid ah wilaayada runtii beel kabaale la yidhaaho muhiim u ah shareecada islaamkana ay degan tahay marka wax badanay gacanta haatiyeen wax badanay na soo waceen oo runtii waa ka daahnay waxaan uga daahanayna waxay ahayday ma hilmaansanayna waxa weeye wax kastaba ilaahay waqtiguu u yeelaa marka insha allahu tabaaraka watacaala saaka ayaa suuro gashay in laga kol qaado cadow
waa tahay eh, sheekhana ii ahayeen cadowga mujaahidiintu ay ku weerareen nurdugle maxaase khasaaraha oo gaaray
Waa- cadowgu waa cadowga caalamiga iyo midka lookalka oo ka dira dalka soomaaliya kulligiis waa murtadiintii eh, la dhihi jiray eh, bangrafta oo ga- maraykanku iska lahay iyo kuwii gorgorta oo batroolka iyo eh, ummadda khayraadkeeda ay turkiga inuu ku dhaca oo rabay iyo mooryaanta isbaarleyda ahayd oo tuugta ayadoo arrada joogtay oo iskaashaday diyaarado oo kor duqaynta ka caawinayana waa jireen oo aan isleeyahay diyaaradahaas kulley taargadooda anugu ma aqaan laakiin waa un ama maraykan ama waa turki iyo waxa un la halmaala Eh, laakiin waxba umaysan tarin ayay labadooduba waa isla jabeen falilahi alxamdu waa tahay marka khasaaraha dhaca aad maqashan jiraan khasaaruhu bakti badanna meeshay ugu carareen oo hadda ilaa hadda, ilaa hadda yaalla xub badanna waa laga furtay haddii alla idanka leeyahay khasaaraha dhabarka loo saariyey marka tirakoobka kolley ciidanka xisaayaadka ciidanka eh, afhayeenadooda sheegi doona insha allahu tabaaraka watacaala waa tahay sheekhan alwaali adigoo mahadsan ee maleeshiyaadkii laga qabsaday deegaanka nurdugle halkay u farxdeen wallahi annagu jihaadan garanaynaa horta kolley xagga cadale eh, xeebta cadale ay ku carareen raggu wax badan ay daba joogeen marka hadda meeshay bistaxdiid hadda ku istaageen ma naqaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dhibkoodana dhaafiyo aysan xamar ka so- istaagin laakiin hadda waxay u carareen xagga eh, cadale waa tahay sheekhan alwaali sidee marka mujaahidiinta loogu soo dhoweeyey deegaanka nurdugle ee saaka gacanta wilaayada kusoo laabtay waa su-aal muhiim ah oo u baahan ummaddu inay ogaato beesha nuur dugle degan ee kabaalo wacbuudhan ee dagaalkaas saakay waa ku wada jirnay inta aanaan da- weerarkaas qaadin ayaan tala yeelannay iyo fadhi nabadeed oo odayaashooda kasoo qayb galeen beryahanba waa fadhinay kadibna saairka odayaashu iyagoo wada ciidanka oo la socda ayaa meesha la weeraray marka waxaa loogu soo dhoweeyey kuwii sii joogay iyo kuwii haddii aan nala socday iyo deegaanadoodii dhanba dee tuuladaasaa ka dhineedba inta kale mar horaan gacanta ku dhignay marka si fiicanaa looga soo dhoweeyey ummadduna way ku faraxday markay u adkeysan waayeen waxaa dhulka ka dhacaaya iyo dhibaatada hortooda xoolaha lagu dhacaayo xoolahooda layska qalaayo isbaara la dhigtay jidkii naagihii lagu kufsaayo marka dhib badana kasoo gaaray falilah alxamdu markaa waa wada soconay saaka marka waa bislaadena la dhihi karaa jazakum allahu khayran aadana lagu soo dhawey caleemo qoyna lagu soo dhawey waa tahay sheekhna alwaali jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika ugu dambayntii maxaad kusoo gebagabeynaysaa wareysiga ay kula yeelanaysa idaacad islaamiga alendulus waxaan tawjiih u jeedinayaa dadka gobolka degan saddexdii sannadood oo lasoo dhaafay dhibaatadu ay ku habsatay ilaahay xikmadu u ogol lahay waxa ay gaala tahay iyo waxa ay yihiin haddii looga sheekeeyo ma garteen dadku laakiin maanta falilah alxamdu way gara karaan waxa ay nimankaasu yihiin marka waxaan leeyahay labadii sano iyo barkii ay nimankaasu joogeen dhulka iyo sanadka hadda waxaan weye bishan shacbaanka hadda soo socda shacbaankiisi yaa dhulkan maanta nuurdugla u dambaysa sanadkaasaa lagu xoreeyey shareecadiina dib ugu soo noqotay raa'idii ilaahay dib looga taagay marka dadka deegaanka shabeellada dhexda degan waxay og yihiin waxay la soo maray waxay dhibaato ahay qabiil qabiil in laysu laayo jufo jufo laysu laayo mid ay iyagu dilaan naagay iyadu kufsadaan mid qabiil oo dilo dadka dhammay labalaba beelood laysugu diray dib in guriga lagu qabto dadkii isla dhasho deegaanka ilmo adeerta ayna islaayaan dhibaato badanaa lasoo maray waxaasna waxaa ka shaqeeyey gaalada iyagu marka sideedaba gaalada danta ay leeyihiin waa qof nabada aan la helin si aan gaaladu aan annagu isugu mashquulno oo aanan ayaga ku mashquulin ayagoo ay batroolkaanya la baxaan naftadaanya qaataan waxaanya dhan qaataan khayraadkaanya qaataan dahabkaanya qotaan annaguna aan isdilnoon isku mashquulno saasay rabaan markan walaayadu ay dhulka timiday ee shareecada ilaahay dadka mas-uulka ay meesha yimaadeen waxaad ogtiin ayadoon gogol nabadeedba laydin dhigin inaad isku firxateen ood iswalaashateen oo inaad isku qasbantiin isla dhalateen aad fahamteen marka waxa isku kendirayey nimankaasay ahaayeen nimankaasna ilaahay idinka xoreeyey waxaan leeyahay marka haddii aad fahamtiin sideedaba in xaqii og nolosha soo daahiray waxaa laydinka rabaa oo waajib idinku ah in aad haddaad xaqa fahamteen in aad xaqa aad u kaalmaysaan oo aad diinkaas difaacatiin waxaana la yidhi man curida calayhi alxaq qofkii ilaa xaqa loo bandhigo oo faraddahu markaa iska diido walam yaqbalhu aanu aqbalin cuuqiba bifasaadi qalbihi wa caqlihi wa ra'yihi qalbigiisa iyo caqligiisa iyo ra'yigiisa la fasaadiyaa ilaahay ku ciqaabaa in lagu fasaadiyo marka markaad garateen in jihaadku iyo kitaabka ilaahay uu xaq idin yahay yani xaqa ah inuu dan idin yahay dad garateen waxaa laazima waxa aad garateen si aan caqligiina ilahay u fasaadin uusa idinkugu ciqaabin ra'yigiina iyo caqligiina inuusan fasaadin waxaa lidinkaga baahan yahay inaad kitaabkan ilaahay aad difaacataan aad ciidan u noqotaan aad naf iyo maal ku difaacdiin dhibka idin haayana runtii ka bixi maysiin iyada oo aan nimankan cadowga waddanka laga saarin ogaadana xalku ma aha sila soomaaliya in ya fadhiista yaa madaxweyne ka naqaaya ma aha sila soomaaliya kun sagaal boqol lixdankii waxaa la fadhiisiyey aadan caddaa talyaani noo fadhiisiyey waxba kama dheefin kun sagaal boqol lixdan sagaalkii maxamed siyaad barraa waxaa noo fadhiisiyey ruush waxba kaman dheefin waa ogtiin kun sagaal boqol sagaashankii kowdii ilaa qabqablayaashii ilaa laba kun iyo shantii midooda maxkamadda inta ka horeysa waxaad ogeedeen etoobiya iyo waxay maraykan iyo waxay qabqablayaal nagu aasaaseen ee aan qabiil qabiil baaba isaga dhigna waxaad ogtiin waxa etoobiyana lakusoo hubeeyey kulligood waxa aan burbur nololeed dhaqaale bulsho akhlaaq aan hayn kama helin idan waa in kitaab iyo sunno lala istaago yani laga taago raayada laga taago meesha ummadda looga talasho walaalayaalo waxaa la rabaa inaad kitaabka ilaahay aad qabsatiin ilaahayna uu idiin naxariisto arkee dhulkuna uu idiin irmaanaado waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin horta garabka aad siiseen iyo sida aad sideedaba kaballa u dambeeyey uu soo dhoweeyey waxaan leeyahay marka dagaalku hadda meeshuu joogay furuntu meeshay gaarta waa og tihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dadku dadna waajibkoodii waa soo qaateen dadna waa u dhiman yahay maxamuud hiraab iyo murusade iyo beesha daa'uud iyo wacaysle dagaalkii ay ka qayb galeen afar beelood oo ansaara oo ilaahay kitaabkiisa u kaalmiyo dagaalka ka qayb galay way isa soo dhaafiyeen cadowgii laba sannadood ilaa saddex sannadood dagaal ah harti abgaalaa loo keenay soo dhoweeyey mujaahidiinti nabadla galay mooryaantiisii iyo wixii wixii aan qiimo lahaynna waa tageen wixii kalena qoryaga iska dhigeen annaguna kuma mashquulin sida la rabay inaan ku mashquulno waa ogtihiin siyaasadda aan isticmaalnay inaad inta xanaaqno aan sankenya goyna loogu talagala laakiin waa diidnay dadkanya waxaan rabnaa inaan jaanisyo badan siino hadda waxay joogtaa saakay wacbuudhan ay joogtaa kabaalan wacbuudhanaa u horeeya saakay dagaalkii ka qayb qaatay soo dhoweeyey mujaahidiinta nabad la galay waxaan rabaa inaan u sheego beesha wacbuudhan khaasatan nimanka la yidhaahdo galmaax yoonis yuusuf galmaax cabdulla galmaax nimanka la yidhaahdo mataan iyo ceri xamar inta ka sokaysa kitaabka ilaahay inaad qaadatiin gacmo furno mujaahidiinta kusoo dhoweysiin aan laydin isticmaalin sideedaba waxaa laga soo celi waayey labaatankii kun soddonkii kun oo ciidan ahayo masliga waxay soo celi waayeen dad shacab oo celi maaya yaan dhiiggiina lagu cayaarin yaan nin xmoo dan lahoon masaakiin oo uusan idin adeegsan mujaahidiintu waxay u socdaan waxay u socdaan yoolka inay dhammaystiraan waxaa laydinka rabaa inaad gacmo furan kusoo dhoweysiin galmaaxa yoonisow gacmo furan inaad nugu soo dhoweysiin dhulkiinana aad nabad ka dhigtiin qoryaha iyo waxa dadka la sheegayo iyo waxa ay la wareegayaan nimankan caadaqaasadayaashana inaadan ka yeerina wax abgaar ismaan oo dhan ou go'aanka u qaatana meeshay abgaal maraa idin deeqda waxaan idinku tawjiihaan idin leeyahay galmaax yoonis mataan iyo celi iyo yuusuf galmaaxow arrintu idinka idin joogtaa meeshi ay mareen salafkii raggii idinka horreeya meeshay mareen mara jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa waaligula saamiga ee shabeelle lexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekoo ku tukada oo waraysi gaara la yeelatay idaacada saamiga landulus sheekhna waali waxaa kaaga mahadcelinaynaa fursadda qaaleena siisay jazaak allahu khayra jazaak allahu khayran mahaadsanta